islaamadido inteenuna waa ammaan ayaan daranaa qofkii akhiro jannaduu haye iblaysu adeegayaa islaamku islaamadino diinteenuna waa ammaan ayaan daranaa qofkii akhiro jannaduu haye iblaysu adeegayaa
maalinnimadii jimcada xilli aroor ah ayaa sheekh cabdulaahi sheekh maxamed rooble oo siddeetan iyo shan sano jir ahaa waxay maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab ku dileen deegaanka weydo oo ku yaala duleedka magaalada muqdisho kadib markii gaari uu saaraa sheekha ay jidka u galeen laba ka tirsan maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab oo mooto saaraa sida uu raadiyo muqdisho u xaqiijiyey maxamuud sheekh madey sheekh maxamed rooble oo adeer u ahaa sheekha la dilay sheekha waxaa lagu dilay habeen hore meel oo xadaro ka jirta uu soo seexday oo tareedish ah xirta degan yihiin markaa subaxii markuu soo baxay isagoo meesha tabeelaha weynay meesha layihaha markii lasoo dhaafay kuwa mootooyinkan oo dhugdhugleyda ah labada lugood mootadaas wataana ka hor yimid marka baabuurka hoogaa meel godu ku dhacay waa tagtay baabuurkay kusoo horgooyeen marka baabuurka istaageen waa soo degeen saddex badoo madaxa ugu dhigteen mamootadooda ay ku laabteen marka baabuur oo saaraa oo baabuurta shacabka miyay kala degeen mase baabuur gaara baabuur isigi lahaa baabuur isigi lahaa u saarnaa oo nuuha isigi hor u fakiyey laba qofood midaal adiga isigi la dhashay iyo mid adeer yahayna gadaala jireen nin garaawar isigi la dhashay u waday afartooda ay ahaayeen marka jidka muqdisho iyo afgoy udhexeeya lagu dilay a tareedish tareedishugu soo seexday habeen tareedishu soo seexday habeenkii meesha hoos jiray subaxii markuu soo baxay ay kasoo dabagaleen markaasi meel baabuurka meel goda markuu ku dhacay ay ay baabuurka intay kusoo hordadmeen markii baabuurka istaagay ba soo degeen marka iyakana nin dad aadi ay umalaynayeen dad saddex badood ay ku dhufteen waana baxeen marka dadki dad weligood dad la dilay arkay ma ahayn dad waaba iska qalqaleen
sheekh cabdulaahi sheekh maxamed rooble wuxuu ku dhashay degmada bardaale ee gobolka baay sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii ku dhowaad afartan sano ayuu ka shaqaynayay faafinta diinta islaamka wuxuuna gacanta ku hayay xarumo badan oo lagu barto diinta islaamka kuwaasi oo ku yaala ceelasha biyaha afgooye iyo bardaale meesha ceelas saddex jee oo kuleeyahay afgooyna meel uu ku leeyahay dariiqada daydhaban saas waaye xarun weyna ogoon hataa ku jirta ku lahaa marka howlaha dan isku haayay marka ilaahay maqaati sawir alaa nagsiiya marka saas oo shalay lagu jiray ma karti annaka hadda waxaan kaala soo hadlayaa degmada bardaale shalay diyaarada u koreynay meesha dariiqada aheeda kusoo aas saddexda xarumood ee aanoo sheegtay ee baydhabo iyo afgooye iyo ceelasha biyaha ku kala yaala ee diinta islaamka lagu baranayay qur-aanka iyo tafsiirka iyo axaadiista ee ma la garanayaa tirada ka aflaxday shiikha ee barashada cilmiga diinta islaamka iyo sidoo kale dadka hadda baranayay dadka hadda baranaya baydhabo waxaa ku jirta ugu yaraan ilaa boqoli konton oo aqoon oo aabi lahayn oo caruur ah a dadka ka hadlaya kubnaana lagu khiyaasaa ninkaan ilaa dariiqada loo dhiibaba dad dadu diin baraay hool kale wirigiisaga kale ma qaban marka howshaasuu ku jiray hadda dadka hadda dadka hadda waxaa kusoo wacay dadkii oo ilmaha meesha ka joogeen iyo dadkii dhan iyo ehladii iyo wixii waxay leeyihiin yaa wax loo qabanayo sheekha haddii naga dhintay boo sheekha booskiis waa la buuhin doonaa insha allah iska sabra hadda leenahay ma garan dadka yaqaanay allaha u naxariistee sheekh cabdulaahi sheekh maxamed rooble waxay ku tilmaamaan inuu ahaa nin naxariis badan dadka caawiya sidoo kalena jahel inuu ka shaqeeyo dadku inay bartaan diinta islaamka sida uu sheegayo sheekh xasan cali hilowle oo ka mid ah dadka cilmiga ka bartay sheekh cabdulaahi sheekhani waxaan wada joognaa adigoo kheyr allah ku siyaal su-aashaada madaxasan dhowr admaata labaatan dhowr sana sheekha aan ka dhowahay aan la joogay ilaa haddana waan wada joognay alxamdulilahi rabbilcaalamiin inta nagu filan oo ilaahay diintiisaan oo aan ka baran karno oo maaragtay inta tabarteen oo oo ilaahay na fahansiiya waa ka fahmay dad intaas oo kunaan oo markii sheekha marka uu dhintay lagu wareejiyay xilkooda ilaa hadda sheekha mas-uulka ahayd oo oo mas-uulka ahaa mas-uuliyadiisna waxay ahayd inaan dadkaas uu maamulo oo intii waxbaranaysana u kaalmeeyo intii isaga martagsi waxbari karna waxbaro keli maahan inta isaga waxbaraya intii wax baranaysay oo jamaacad joog joogto oo oo nin inaag gabar gabaraba wax barayay sheekha oo mase gacanka siinayay ama isig waxa barayay wax la koobi kara maba ahaa ma marteen waa hebel iyo saddex iyo afar shan la dhihi kara meel
waa tahay marka sheekha dabeecadihiisi maxaa inooga sheegi kartaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin sheekha dabeecadiisa aada ugu wanaagsaneed nin intaas oo umada hogaaminayay dabeeda lagu hogaaminayay akhlaaqda lagu hogaaminayay adigo waa garan kartaa dad meel joogo waxaa lagu hogaaminayo in dulqaad iyo dabeed lagu hogaaminayo naftirkaa waa dareemakaa intaas oo sino sideetan iyo sideedkii ilaa hadda laga joogo in oo maratay maalinta lagu wareejiyay dariiqada ilaa hadda diinta ilaahay uu wadayay oo maarataen hooshas waday inaad dabeecadiisa ay fiican tahay adna waa dareemi kartaa ummadda ilahayna kolley insha allahu dad badan waa ka maqli doontaa
waa garta marka waxaan rabaa inaan dhanka kale wax kaa weydiiyo waxyaabaha lagu baranayay goobaha waxbarashada ama diinta islaamka lagu faafiyo ee shiika u lahaa maxaa kamid ah oo inoo sheegi kartaa axaadiista tafaasiirta luuqoyin luuqada wixii oo arrimaha diinta ay aysal u lahayn in dadka islaamka ay bartaan allagu baranayo dariiqada ilaa hadda marteen insha allahu dee waana socotaa oo kolley insha allah haddana ilaahay ma go-i doonto insha allah insha allah talaamiidiisii wax baray iyo intii sheekha duriyadiisa ahi oo wax akrinaysay iyo intii waxbari ay joogta insha allahu kolley waana la wadi doono haddii ilaa yira
diinta islaamku waxay xarimtay in la dilo qof islaam ah sidoo kale dilka qof aanan waxba galabsan ayaa dembi weyn ku ah diinta islaamka haddaba maxaa loo dilay sheekh cabdulaahi oo ahaa caalim faafiya diinta islaamka allana ma loogu dhowaan karaa daadinta dhiigga islaamka waxaan su-aalahaas iyo kuwo kaleba weydiinay sheekh cabdulaahi garuun oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed dilka dadka indhaha bulshada ah oo waxgalka ah oo culammada ay ka mid tahay iyadoo si guuda islaamka oo u xarimay qofka dhiigiisa la daadiyo oo alla uu leeyahay walaa taktulu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq nabigeena uu tilmaamay inay kamid tahay waxyaabaha kabaairta oo ugu waaweyn dunuubta aad i aad ugu waaweyn sidoo kale ou nabigu tilmaamay salawatu llahi wasalaamu caleyh naf muslim ah oo lagu dilo si gardaraa in ay yani koonkoo la burburiya ayaa ka ayaa ka yani dhibaato yar hadde waa dhibaato aad aad u culus oo kooxaha xagjirka ah weligoodba ay samay jireen culamadii u waaweyneedo saxaabada cali bin abi daalib iyo sidaa fikirkaan oo kale ay ku dileen ujeedaduna ay tahay dadka bulshadu ku xiran tahay oo aragtidooda iyo mataqaanaa fikirkooda iyo wacyigooda ay ku xiran tahay in ay ay ay aamusiyaan si ayaga uun kaliya loo dhegaysto ujeedada waa intaa wax kale maaha horay usoo dhacda arrimahaanu culamo fara badan sheekh cabdiqaadir gacani uu kamid yahay rag badan oo culamo kale ay kamid yihiin ayaa sidaan oo kale loo soo dilay weliba in sheekh diinta islaamka faafinaya oo da ah oo ciro ah diin ahaana waxay ku tahay wax aada iyo aada u xuno jariimo ah dhaqan ahaana sidoo kale dhaqankayna suuban wuxuu qabaa waxa la yidhaha birimageydo macnaha dad aan lagu xadgudbin baa jira waxaa kamid ah culamadaas iyo dadka waayeelka oo noocaasa marka intiba wuu kulansaday sheekha aad iyo aad ay arrinkaas wuxuu sharaha islaamka waxay ugu tahay jariimo aad iyo aada ugu weyn dhibaatana ay ugu tahay yani bulshada soomaali degahooda inuu ku dhaco wax sidaas oo kala laakiin waxaan leenaha waa hadafkooda ma guulaysanayo kooxahaas mar walbaba diinta islaamka faafinteeda culamo u taagan ayaa ayaa jiraysa insha allahu tacaala
arrinta layaab ka leh ayaa waxa ay tahay al-shabaab in labada kun iyo sagaalkii meydkiisa ay kala baxeen deegaan hoostaga degmada bardaale ee gobolka baay sheekh maxamed rooble oo ahaa aabbaha dhalay sheekh cabdulaahi iyagoo markii dambe ku gorgortamay in lacag badan looga iibsado meydka ay la baxeen arrintaas waa jirtaa labada kun iyo sagaalkii bishii lixaad ay toban tahay sheekhaasrool wuxuu ku duuraa degmada berdaale meel shan kilomitr u jirta oo dariiqa ah oo siga lahaa meeshaay kala baxeen ilaa iyo toban sheekh oo reer berdaale ay ka bixiyeen qaar bay dhaway ka bixiyeen mashaaikhdaas la bixiyo ku jiray ma garat mashaaikhdaasuu ku jiray markii dambena markii dambena waxaa la sameeyey markii dambena waxay dhaheen dad oo hoos inti laga haadiya waxay dhaheen dadkii miididkii waa haynaa ninkii lacag naxa naga gato kadib miidkii waa lasoo gaday dibaa loogu soo gaday waa meeshiisaa lagu caaseedan
shabaabkiyaa dib meydkii looga gata miyaa a
meeqaa laga siiyey marka ee meydkaas adiga ogaantaada
afar kun iyo toddoba boqol oo dollar afar kun iyo toddoba boqol oo dollar ayaa looga gatay meydka sheekh maxamed oo ay qabriga kala baxeen ee markii dambena ay ku gorgortameen marka halkee lagu aasay sheekh maxamed adiga ogaantaada
waa meel yaka haddana waa bixinayaan meel yaka kasaynaa lagu caasay ma garan
haa meelayse ayaga aqoonina hadda uu ku aasan yahay a
Wa- waa garta marka ee, sababta ay u bixiyeen ama meydka ay ula baxeen ma idiin sheegeen adinka waxay dhaheen ninkan waa waa lasu imaanay dadka isu imaanay waa la aabuday dhaheen dadka la aabuday dhan ilaa sheekh weysir qaadiriya ay bixiyeen marka wixii soomaali la aabuday dhanna bixinaynay dhaheen ma garan meelo badan oo ka mid a dalka shacabka ayaa bilaabay inay iska dhiciyaan al-shabaab sidoo kalena si toos ah ay kaga hortagaan argagixisada kadib markii shacabka soomaaliyeed ay u dulqaadan waayeen dhibaatooyinka ay ku hayaan argagixisada al-shabaab xildhibaan maxamed isaaq fanax oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka sidoo kalena ay helo dhow ay ahaayeen sheekh cabdulaahi ayaa qaba in muhiim ay tahay in shacabka soomaaliyeed dowladda iyo dowlad goboleedyada oo iskaashanaya si toos ay kaga hortagaan al-shabaab si guud ahaan dalka ay kaga saaraan oo shacabka la tayiga tabar ma hayaan oo wax maaragtay oo ay ku dagaalamaan oo hub ay ku dagaalamaan ama maaragtay oo rasaas ay ku dagaalamaan oo waxay kula dagaalamaan ma hayaan laakiin shacabka iyo ayaga isma jecel runta warbixintaan ka hayo ee, dowladda federaalka soomaaliya waxaa laga rabaa inay ay inay la timaado istaraatiijiyadii maaragtay nimankan dalka looga safay lahaa inay la timaado ayaa laga rabaa tusaale ahaan ee, dowlad goboleedaa jira dowlad goboleed kasta waxaa laga rabaa inay maaragtay shacabkeeda dhibaatada haysato horta inay ogaato ay ayagaa laga rabaa Eh, haddii ay maanaha dowlad goboleedka ay leedahay maanaha hata dadka deegaanada naftooda inay degaalamaan ay rabaan taaquleel in la siyaa loo baahan yahay hadda ay ayaga ay soo gudbiyaan waa waa la caawi karaa laakiin waxaa laga rabaa dowlad goboleedaha laga rabaa marka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada a- ayagoo midaysan waxaa loo baahan yahay inay la yimaadaan istaraatiiji war nimankan ama hala- haloo halaloo heshiiyo ama maaragtay nimankan dadka ha laga qabto waa- waa loo baahan yahay maalin wal maarata dadka waa la laynayaa waa la dilayaa dhibaatada maalin wal waa socotaa islaamku islaamma dilo diinteenuna waa ammaan ayaan daranaa qofkii akhiro jannaduu haye iblayisku adeegayaa islaamku islaamma dilo diinteenuna waa ammaan ayaan daranaa qofkii akhiro janna doonaye iblayisku adeegayaa